munaasabadan oo soddon iyo lix sano kadib dib loogu furayay adeega boostada ee soomaaliya ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaana ka qayb galay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda dowladda federaalk soomaaliya wasiir ku-xigeenka gaadiidka iyo duulista hawada iyo maareeyaha garoonka oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale intii lagu guda jiray munaasabadan mas-uuliyiinta goobjooga ah ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay dib u soo celinta adeega boostada oo tobanaan sano hakad ku jiray dalka kobiciisa gaar ahaan dhinaca xiriirka dhaqaalaha iyo isu socodka arrintaa waa arrin muhiim ah oo muujinaysa qaybna ka ah arrimaha muujinaya in dalku uu soo kabanayo horeyna uu socdo sharafay noo tahay in maantay ay wasaaradda iyo tiimkeedu ay furitaankii ugu horreeyey shaqadaa muhiimka ah ay ku qabtaan garoonka maanta waxaa farxad ii ah in aan qayb ka ahaado xafladdan maaragtay lagu daahfurayo in soomaaliya ay awoodday soddon iyo lix sano kadib in boosto adduunka ay u dirto ayna ka hesho arrintan waxay ahayd caqabad haysata muwaadin kasta oo soomaaliyeed hay-ad kasta oo soomaaliyeed tusaale ahaan hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed caqabadaasna ay tahay saacaddan laga bilaabo wax oo maaragtay history ay tahay oo aanay hortaagnayn soomaaliya maxamed soomaali wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee dowladda federaalk soomaaliya oo si rasmi ah u daahfuray adeega boostada ayaa sheegay in dib loo soo celiyey adeeg qiimo weyn ugu fadhiyey shacabka soomaaliyeed maanta horta maalin noogu asteysan maalinka muhiimka ah oo ummadda soomaaliyeed oo dhan aan rabnay inaan ogeysiinno wixii maanta ka bilowdo in adeeggii boostada oo dib u soo noolaaday oo aan u diri karno dalal boqoliyoaaaiyosaddexda dal oo adduunka ay ku midaysan boostada annagana naloo soo diri karo soomaaliya waxay xubin ka noqotay boostada adduunka laga soo bilaabo kii burburkii dowladdii militariga ayaanu adeegani dalka ka jirin waxaana xusid mudan in xorriyaddii ka hor kii ay soomaaliya xubin ka noqotay midowda boostada adduunka